إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada warka duhurnimo aad ku maqli doontaan maanta waxaa ka mid ah weerar aada u ballaaran oo aan nuuciisa hore loo arag ayaa ka socda falastiin kaasoo dhulka muslimiinta looga sifeynaya yahuudda madaxweynaha dowladda federaalka ayaa lagu wadaa inuu kasoo guuro magaalada dhuusamareeb kuna soo laabto magaalada muqdisho dowladda federaalk ayaa shaqaalayeeda ka codsanaysa inay tabarucaad u ururiyaan ciidankii badnaa ee ku dhaawacmay dagaalkii ka dhacay wilaayada mudug arbacadii lasoo dhaafay dagaal u dhexeeya ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalk ayaa habeenkii xalay ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan dab geystay khasaare hantiyadeed oo baaxad leh ayaa xalay ka kacay qaybta curyaamiinta ee isbitaal martiini ee magaalada muqdisho waxaa tafaasiil dheeraada laga helayaa afduub ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan dad badan oo fuqaro iyo masaakiin ah ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha oo laga qaybiyey deegaano hoostaga degmada xudur ee wilaayada bakool ciidamada dowladda federaalk ayaa magaalada muqdisho waxay ku dileen laba wiil oo dhallinyaro ah boqolaal dadweyne ah ayaa degmada galhareeri ku daawaday filimkii elkataa'ib ka soo saartay dagaalkii caanka ahaa ee ceel la helay meydka nin oday ah oo xarig qoorta looga xiray geedna laga soo laadlaadiyey ayaa lagu arkay xaafad ka tirsan degmada dayniile ee magaalada muqdisho sargaal ka tirsan dowladda federaalk ayaa sheegin mid ka mid ah askartooda loo soo diiday gabar loo doonay laguna tilmaamay inuu gaal yahay kadib dagaalkii weynaa ee gaadaay indheergaradka wilaayada mudug ayaa fariin u diray ciidamada dowladda federaalk ee deegaanada qaar kaga sugan gobolka u diyaargarooba qodobadaas oo faahfaahsan فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo dhan weerar aada u ballaaran oo aan noociisa hore loo arag ayaa ka socda falastiin kaasoo dhulka muslimiinta looga sifeynaya yahuudda maxamed cali ayaa ka waramaya aad baad u mahadsan tahay weerarkii ugu cuslaa ee dhowaanahan ayay kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta waxa ay ka fuliyeen deegaanada kaabiga ku haya khaza ee ay xoogga ku degan yihiin yahuudda waxaa lasoo warinayaa in khasaare baaxad la helgaarsiiyey yahuudda iyadoo ay jiraan maxaabiis nolosha lagu qabtay kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta waxa ay xoog ku galeen deegaanada xoogga loogu dejiyey yahuudda ee dhaca xeyndaabka khaza waxa ayna dileen dad yahuud ah halka ay soo furteen gawaari dagaal oo ay lahaayeen ciidamada yahuudda warbaahinta yahuudda ayaa sheegtay in kooxaha muqaawamada ay la wareegeen gawaaridii ciidamada booliiska iyo kuwa ilaalada ee xuduudaha ee mandiqada sadiirood ciidamada yahuudda ayaa xiray inta badan wadooyinka magaalada alqudus cabsi la xiriirta inay dhacaan weeraro hor leh waxaa wadooyinka dhooban askar dadka baaraysa muuqaalo lagu baahiyey baraha internetka ayaa muujinaya halaaga iyo dhibaatada xooggan ee maanta gaartay yahuudda muddada fog gumaysiga ku haysatay dadka muslimiinta ah muuqaal hadda iga hor muuqda waxaa lagu daawan karaa askari yahuudi ah oo isagoo nool laga soo saaraya taangigii uu ku jiray kaasoo dhinac ka gubanaya askari ka tirsan yahuudda oo isna baxsad ahaa ayaa waxaa laga soo saaraya gaari nooca raaxada ah askarigan waa uu dhintay oo waxaa haleeshay rasaas lagu furay muddadii uu baxsadka ahaa howlgalka oo loogu magac daray duufaanul aqsa ayaa waxa ay falanqeeyayaashu sheegayaan in magaca howlgalka iyo howsha socoto ay isleeyihiin waxaan go-aansanay inaan xad u yeelno xadgudubyada yuhuudda cid kasta oo qori heli karta ha ka soo qaybgasha dagaalka ayuu yidhi hogaamiyaha cisudiin alqasaam maxamed addayf saacado kadib waxaa lagu wadaa in kulan deg deg ah ay isugu yimaadaan golaha wasiirada ee maamulka yahuudda si looga tashado weerarka aan horey loo arag ee ay yahuuddu wajahayaan madaxa maktabka siyaasadda ee xamaas ismaaciil haniyah ayaa yidhi waxaan ku jirnaa dagaal aan ku difaacanayno sharafka iyo karaamada masjidul aqsa howlgalka uu ku dhawaaqay walaalkeen abuukhaalidna waa mid ka bilowday khaza balse gaari doona dhulka gumaysiga ku jira ee falastiin nin yahuudi ah oo uu waraystay telefishinka labiyo tobanaad ee yahuudda ayaa isagoo oynaya waxa uu yidhi albaabka waxaa ii taagan dagaalyahano hubaysan oo raba inay i dilaan yuhuudda ayaa qirtay in ugu yaraan soddon iyo shan maxbuus oo yuhuud ah ay gacanta ku dhigeen dagaalyahanada cisudiin alqasaam afhayeenka cisudiin alqasaam abuu cubeydah oo waraysi bixiyey ayaa waxa uu sheegay in howlgalka uu ku socdo qaabkii loo qorsheeyey cadowguna uusan filan karin natiijada waxa uu sidoo kale dadka ku nool daanta galbeed iyo alqudus ku yidhi fadhiga ka kaca oo beegsada dadka yuhuudda ah iyo saldhigyada milatari ha u ogolaanina gumaystaha inuu farxad ku qaato maalmihii saciidda isagoo ku tumanaya halkii loo dheelmiyey nebiga sala allahu calayhi wasalam waxa maanta socda waa fursad lagu dulaysan kara yuhuudda ayuu sii raaciyey hadalkiisa netanyahu oo ah ra-iisul wasaaraha yuhuudda waxa uu golihiisa wasiirada ku amray inaysan bixin warar la xiriira dagaalka culus ee lagu soo qaaday yuhuudda arrintan waxay u muuqataa mid uu netanyahu ku doonayo xakameynta xogaha dagaalka waxa socda ma ahan howlgal milatari ee waa dagaal waana ku guuleysan doonaa ayuu hadalkiisa sii raaciyey netanyahu ilawareedyo caafimaad waxa ay sheegayaan in dhaawacyada ay kor u dhaafayaan saddex boqol oo yuhuud ah in ka badan afartan qofna ay xaaladoodu aada u liidato khasaaraha dhimashada waa tirabeel oo waxaa lasoo sheegayaa in tobanaan yuhuud ah lagu dilay weerarka muuqaalada la baahiyey waxaa kamid a askar maxaabiis ah oo gacanta lagu dhigay firxad jamaaci ah oo ay sameynayaan dadka yuhuudda ah kuwaasoo naftooda la baxsanaya waxaa sidoo kale la baahiyey toogasho wadareed loo geysanaya askarta yuhuudda iyo dadkooda lagu deegaameeyey dhulalka muslimiinta waxaa sidoo kale muuqaalada kamid a qaraxyo aada u xoogan oo lagu xiray dhismayaal dabaqyo ah oo ay ku jireen dad yuhuud ah kuwaasoo gebi ahaanba dhulka lala simayo farxadda muslimiinta reer filistiin iyo muslimiinta ku dhaqan guud ahaan caalamka maanta lama qiyaasi karo mareegaha internetka iyo baraha bulshada ay ku wada xidhiirtana waxaa qabsaday tagbiirta iyo muuqaalada laga soo qaaday ee deegaanada ay dagaaladu ka dhaceen ee daanta galbeed ee ku hoos jira gumaysiga yuhuudda xogo intaan ka faahfaahsan iyo falanqeymo ku aadan weerarka lagu qaaday yuhuudda waxaan dhegaystayaasheena ugu soo gudbin doonaa barnaamijka dhacdooyinka dunida oo gebi ahaantiisba maanta lagu soo qaadan doono weerarka lagu qaaday yuhuudda
الله أكبر كبروا يا إخوتي هيا انفروا لبوا المنادي واصبروا لبوا ندى الله الجليل لا تخشى موتا أو خطر آمن بخلاق البشر قد قدر الله القدر وبصر الله السبيل
madaxweynaha dowladda federaalk ayaa lagu wadaa inuu kasoo guuro magaalada dhuusamareeb kuna soo laabto magaalada muqdisho ma haddayaa faahfaahinaya madaxweynaha dowladda federaalka ayaa lagu wadaa inuu maanta kasoo duulo magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduuda sida laga soo xigtay qaar ka mid ah warbaahintiisa xasan sheekh ayaa la sheegay inuu kasoo guurayo dhuusamareeb lixdan maalmood ka hor markii uu dhuusamareeb tegayey wuxuu sheegay inuu halkaasi u tegay in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab laga sifeeyo galgaduud iyo muduga balse wuxuu soo laabanayaa ciidamadiisa oo khasaarihii ugu badnaa la kulmay falanqeeyayaashu waxay sheegayaan in niyad jabkii ugu weynaa uu xasan sheekh soo wajahay arbacadii lasoo dhaafay kadib markii wax la dilo iyo wax la dhaawaco laga dhigay ciidankii uu rajada ka qabay ee dhaqdhaqaaqa ka waday muduga gaar ahaan gaadaay dowladda federaalka ayaa shaqaalaheeda ka codsanaysa inay tabarucaad u ururiyaan ciidankii badnaa ee ku dhaawacmay dagaalkii ka dhacay wilaayada mudug arbacadii lasoo dhaafay maxamed amiin ayaa warkaas soo jeedinaya wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka axmed macalin fiqi ayaa magaalada muqdisho kula kulmay tobannaan ka tirsan shaqaalaha dowladda federaalka isaga oo ka codsaday in ay u kaalmeeyaan ciidamadii faraha badnaa ee ku dhaawacmay dagaalkii ka dhacay deegaanka gaadahay ee wilaayada mudug xubnaha uu fiqi la hadlay waxaa ka dhex muuqatay haweeneyda guddoomiyaha wardhiigley iyo xubno ka tirsan wasaaradaha qaarkood fiqi ayaa waxa uu sheegay in dhaawacyada ciidamada dowladda federaalka ay u baahan yihiin tabarucaad si loo daweeyo looguna baxnaaniyo isagoo muujiyey in dowladda federaalka aysan ku filnayn daweynta ciidamadaasi inaan taakulayno oo ujeedkii loo abuuray tiimkan hadda taakulada dadka dhaawaca iyo daryeelkoodaba waxaan u baahanaha marka inaan taakuladaas ee naga soo fududaato wixii nafteenna aan meel u dhignay inaan maantay bannaan ka soo dhigno dhiirigelin xooggan bay u baahan yihiin garab istaagay u baahan yihiin axmed fiqi ayaa sidoo kale ka welwelsan talooyinka ka imanaya waxgaradka mudug ee ah inaan loo dhiman mashruuc ay wataan maraykanka iyo xasan sheekh maxaana laka rabaa annaga waxaana laka rabaa horta garab istaag buuxa oo af ficil iyo qowl iyo ficilba ah iyo shaki inaan la gelin dagaalkaas cid kastoo shaki gelinaysana in maaragta yur layska yidhaahdo cadow kugu dayn maayo haddaa wasiil fariisid wasiil baan ku noqday xeere dhagaxday baan tegay ma iga haraya iga hari maayo gaalkacayaan tegay iga hari maayo inteennaa nina laka arko qof walbaaba isagoo hadlaya shabaabna cabsi waxa la yidhaahdo dadka xamar jooga oo weli cabsi cabsidu ku jirtana cabsidaasna meel in la iska dhigo waayo marka inaan inteennaan iyo inta kaleba inaan bannaanka soo istaagno dhiiranno waaye fiqi oo ah wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ayaa lagu eedeynayaa inuu ka mid yahay xubnihii ciidamada laayay soo dagaalgeliyey kuna soo dhiirigeliyey in ay weeraraan ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab dagaalkii ka dhacay deegaanka gaadaay ayaa noqday mid khasaarihiisa la qarin waayey kadib markii mu'asasada al-kataa'ib ay baahisay sawirro laga soo qaaday goobta iyo meedadka ciidamada dowladda federaalka
dagaal u dhexeeya ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka ayaa habeenkii xalay ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan muxsin xasan ayaa inoo soo jeedinaya dagaal muddo socday ayaa xalay ka dhacay bar kontarool oo ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ay ku lahaayeen xaafadda xaawataako gaar ahaan buundada labaad ee magaalada beledweyn dagaalkan ayaa yimid kadib markii nin lagu magacaabo cumar sheekh cabdulaahi xaad oo ka mid ahaa maleeshiyaadka macabuusleyda habeenkii xalay lagu dilay bar kontarool oo ku taallo magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan maleeshiyaad hubaysan oo macawiisley ah ayaa dilka kadib weerar ku soo qaaday ciidankii ku sugnaa goobta ee dilka geystay dagaal muddo socday kadibna waxa ay la wareegeen kontaroolka halkaasi ku yaallay qaar ka mid ah dadka ku dhaqan xaafadda oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ay xalay cabsi badan dareemayeen sababo ku aadan dagaalka halkaasi ka dhacay maleeshiyaadka macawiisleyda oo goobta la wareegay ayaa lasoo warinayaa in goor dambe ay halkaasi iskaga baxeen beledweyne oo uu ka arrimiyo maamulka shisheeyuhu dhisay ee hirshabeelle ayaa waxaa bilihii u dambeeyey aad u sii xumaanayay ammaanka magaalada iyadoo gudaha magaalada ay ka dhacaayeen iska hor imaadyo u dhexeeyo ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka macawiisleyda oo asalkooda loo aasaasay la dagaalanka ku dhaqanka shareecada islaamka dab geystay khasaare hantiyadeed oo baaxad leh ayaa xalay ka kacay qaybta curyaamiinta ee isbitaal martiini ee magaalada muqdisho cabdiraxmaan bader ayaa warkaas soo jeedinaya dab xoogan ayaa habeenkii xalay ka kacay isbitaalka murtiine ee degmada xamarjajab qaybta ay degan yihiin dadka curyaamiinta ah dabkan ayaa geystay khasaaro hantiyadeed oo lixaad leh sidoo kale waxaa halkaasi ku basbeelay guryo ay degnaayeen dad shacab ah qaar ka mid ah dadkii curyaamiinta ayaa ka waramaya khasaaraha ka dhashay dabkan iyo sida uu halkan kaga kacay ummadda soomaaliyeed amba ama dowladda wax walba inay loo qabtaan waxay loo qaban karaan loo qabtaan waxay loo qaban karaan inay loo qabtaan dadkaa danyarta ahoo meesha jooga ay u qabtaan oo aaways ku dhex taalo dab xoog leh ayaa kacay ilaahay mahadiisi alxamdulillah ilahay mahadiisa dabkii waa la damiyi ilaahay naga soo gaarti kabacdine dadweynii xaafadda aad ay u maadsiiyeen kortagada ay sameeyeen dadkii kaag dhowaa meesha uu debka ka kacay ayaa waxay sameeyeen gurmad degdeg ah halkii ay dadweynuhu kooxda dabdemiska ku eedeeyeen in ay soo daaheen
aabbaheeyo indhoolo waayeel anuu isdhahay soo seexiyaa dab gurigii bannaankiisa ka soo bilowday isla markii dabkii xooga isu qabsaday aniga isla markii nine nine wanaan wacay gurmad anoo ka doonayo waxaan dhahay guriga naga gubanaya in loo soo gurmadaan rabna dabka halehee la eg yahay dad ma lagu jiraa bannaanka see yahay sheekayba ii galeen war islaam ma tihiin war dabaa naga kacay adiga hal saac iyo shan daqiiq kadib ay imaadeen meeshii oo basbaashay meel bannaankay haddana istaageen oo fog gudaha gala waa naga diideen dad oo dadka dhibaataysan aan cidna u naxayn anato wax la dhaho maxaa la dhahaye dabdamis wax dabdamis oo shaqaysa ma jirto gobolkan banaadir dadka deganna ilaahay aan utuuga ani aan ka mid ah inuu ilaahay naga badbaadiyo magaalada muqdisho ayaa waxaa ku soo badanaya dabka ka kacaya guryaha iyo goobaha ganacsiga dadkuna siyaabo kala duwan ayay uga hadleen balse ma jirto daraasi cilmi ah oo ilaa iyo hadda arrintan lagu sameeyey waxaa tafaasiil dheeraad ah laga helayaa afduub ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan maxamed ciise ayaa soo jeedinaya faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa afduub maalmo ka hor ka dhacay magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan afduubkan oo lagula kacay nin ganacsada ahaa islamarkaana ganacsina ku lahaa magaalada beledweyne ayaa waxaa loo geystay afduub waxaana ka soo baxaya tafaasiil dheeraad ah oo ku aadan afduubkiisa afduubka ninkan ayaa sabab looga dhigay in wiil ay qaraabo yihiin islamarkaana ah askari uu horey u dilay nin kale nin sheegtay laga dilay wiil labaatan sano jir ah islamarkaana aan weli helin xaqiisa ayaa afduub ku haysta nin uu sheegay inay qaraabo yihiin askari dilay wiil uu adeer u ahaa cali maxamuud xasan oo ah afduubaha oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay sababta uu ninkan u haysto iyo waxa uu ka doonayo magaciisu waa cali maxamuud xasan uu magaca dheer cali xaydar waxaan ka hadlaynaa nin maalin hore laga soo waday gobolka beledweyne arrintiisa ayaan rabaa inaan ka hadlo nin labaatan sano jiro ayaa waxaa layga dilay sideed sano ka hor xaqiisii ilaa hadda wax raadiya flo ahaaye male waa dhiig boqolle ee nin labaatan jir oo la diray oo sidii loo diray aana dib loo soo daba kacinoo haddii aan goortay ne ilaa hadda loogu daba taagan yahay oo dawladdii maamulkii magaalo xitaa uu ugu soo duulay oo shalay farci dil aan ku fakaday oo ninkayga waxaa wiilkaas waxaa dilay nin makanaahaa dilay ciidanka ka mida degmada buuriburtoo ku dilay walaalkayaa dhala walaalkay ninkaan aan soo afduurtayna ninka dilay ee qaraabiyihiin aabihiisa iyo saxiixay lacagta igu qoran warqadda oo diyada udigii saxiixaa dhalay meelaha ay ka taliyaan dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada kama jiro cadaalad rasmi ah mana lagu dhaqo shareecada islaamka waana taas sababta keenaysa in qof walba wuxuu doono iska sameeyo dad badan oo fuqaro iyo masaakiin ah ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha oo laga qaybiyey deegaano hoostiga degmada xudur ee wilaayada bakool cabdifataax faarax diiriye ayaa warkaas inoo haya dad badan oo isugu jira fuqaro iyo masaakiin oo isaga kala yimid deegaanada iyo tuulooyinka ay ka kooban tahay degmada xudur ayaa si weyn uga faa'iidaystay qaybinta sakada xoolaha nool oo maktabka sakawaadka wilaayada islaamiga bakool ugu qaybiyey xoolaha sakada deegaanka iyo kooyow oo ay hoostagta degmada xudur dadkan isugu jira masaakiin iyo fuqaro ayaa la siiyey xoolo isugu jira ar iyo geel kuwaasoo si weyn uga mahad celiyey maamulka islaamiga ee wilaayada bakool qaar ka mid a bulshadii la siiyey sakada xoolaha oo la hadlay warbaahinta ayaa bogaadiyey maamulkii isku howlay oogidda fariidada sakada iyagoona sidoo kale u duceeyey dadkii sakada laga soo qaaday ciyaalkii may roogni raay iyo koyow zakawaadkaa la qiibiyo haay zikool zaki erin zaki anana sii haay mudamiinta amiirintii waleeyadii yaa qiibiyo haay maaliyadii sadaacada aan arag haay oo fayl wanaagsan aan arag haay ilaahay weynaha nabad fiya aan barwaaqo alla nasiya wadanka nabad alla neysay gaalada ilaahay noo kuray ilaahay wadanka ningubi ha
sagmadkeer meelaan roogdawelo yokoyo ha yokoyo geek hoolilka dhiibaay ana gaar lamanaaf gaaleto oo farjane to shanjare walyaable mahasagna kor alla midigdo gawaar gaalo hoos alla ka jibi idindu
yaw iyo kuwa muslimiinta oo ya masaakinta kasii hayo sagaal neef irin ah ilaahay galantiya korkuweel ilaahay ilaahay barqaay muslaamku galantiis korala kuweel galaan ilaahay jibi alxamdulilah ilaahay masmaas bismillah alxamdulilahi rabalcaalamiin akhyaare inta geeka may farhaadwiinku muwate deegaankiyo kuwa gobolka boqolkumad ee yamay laka qibiyey maal oo zakawaad ee faraha badan laka qibiyey ilaahay ka mahadsan antaas ka bacdi alxamdulilaahihi may hau taaragdo adi geeka roognu bali rabeelowel oo tumogi todoba ee waa geeka roognu taaragdag beero kun afar boqol afartan iyo shan ee antaas may geeka bashaar wiin anin ku dhiisanta masaakintaanu anti wala tabar yaraa intaas nimanta oo raw mujaahidiinta ini hoolan badan masaakintaas geeka intaan ka qiibeena ilaahina roojiyey alxamdulilaahi rabbilcaalamiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maktabka sakada wilaayada islaamiga ee bakool ayaa sanad waliba xoolo nool oo isugu jira ari iyo geel waxa uu u qaybiyaa dadka masaakiinta iyo fuqarada ee ku nool wilaayada islaamiga ee bakool sakada ayaa ka mid ah shanta tiira islaamka waxaana la siiyaa sideed qaybood oo bulshada ka mid ah ciidamada dowladda federaalk ayaa magaalada muqdisho waxay ku dileen laba wiil oo dhallinyaro ah mahad cubayd ayaa mar kale inoo soo jeedinaya warkaas ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa habeennimadii arbacada ee lasoo dhaafay laba wiil oo dhallinyaro ah dil ugu geystay degmada dharkiinley ee magaalada muqdisho askartan oo si gaar ah kaga tirsan booliiska dowladda federaalka ayaa si bareer ah u dilay labadan wiil oo lagu kala magacaabi jiray xasan kaafi moxamed cabdi cawaale iyo muxiyadiin sayid cali moxamed waxayna markii ay dileen kadib saxaafadda u sheegeen waa booliiske inay laayeen burcad dhac gaysanaysay oo ay is-rarsaasayn dhex martay iyaga iyo booliiska hase ahaatee arrintaas waxaa beeniyey ehelada wiilasha la dilay waxayna soo bandhigeen caddaymo lid ku ah sheegashada booliiska dowladda federaalka ugu horreyn ku soo dhowaada ehelada wiilasha la dilay oo warbaahinta kula hadlay qabuuraha lagu aasayey meydadkooda laba wiiloo dhallinyaro ahay ahaayeen waa laba yar yar ah hadda soo baxayaan ilmahan afar iyo toban jirka shan iyo toban jirka ah waxaa lagu diray si xaqdaraa waxaa loo diray si arxandalaa waxaan u baahannahay cadaalad walaalkay waxaa lagu dilay goob uu ka soo doontay casho waxaa si arxandara oo kas iyo maaga u dilay askari ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliyeed wiilkayga waxau ku dhintay xaafadda uu deganaay wuxuu u soo doontay laamiga casho muddadii labada saac aheyd halkaasaa iyagoo asagay dhallinyar kale ku cashaynayaanoo fadhiyaan baa loogu yimid halkaasaan lagu dilay wiilkayga waxaa dilay ciidanka booliska soomaaliyeed sidoo kale waxay si wada jir ah u beeniyeen sheegashada dowladda federaalku ay ku doonaysay inay uga saantirato dilka wiilashan oo ay ka dambeeyeen askarteeda waxay ku tilmaafayeenka booliiska soomaaliya wuxuu ku dhahay waa nin eh, tuuga war cunug afar iyo toban jir muxuu dhici karaa afar iyo toban jir muxuu dhici karaa har dhar baaxshaa ku filan muxuu dhici karaa is- afar iyo toban jir afar iyo toban jir maahana tuug waa nin ka soo toosi jiray kana soo ku- kici jiray aan u soo qubay jiray usoo diyaari jiray suu iskuulkiisa u soo aado subax walbaan usoo diyaarin jiray suu iskuulkiisa u aado aan baag dhabarka usoo gelin jiray waxaan u baahannaha cadaalad waxaan beeninayaa oo aan ka caddaynayaa halkan in afhayeenka dowladda uu naga galay dembi waa naga dusha naga saaray dembi aanan lahayn uu yidhi waa tuugo walaalkay waxaan caddaynayaa inuusan ahayn tuug weligiisna aan waxba lagu sheegan Een, waxaan rabaa halkan inaan uga jawaabo afhayeenka booliiska soomaaliyeed oo ku tilmaamay inuu yahay tuug wiilkayga tuug ma ahayn arday buu ahaa dugsi sare dhigta oo aad- aan ka warqabo oo guriga iyo iskuulka iyo iyo xaafadda aysan aan meelo u dhexaynin dowladda federaalka ayaa marar kala duwan sidan oo kale u xasuuqday dhallinyaro badan oo soomaaliyeed kadib markii ay dhiigooda ku bannaysatay eedaymo been abuur ah iyo xeerar ka soo horjeeda diinta islaamka boqolaal dadweyne ah ayaa degmada galhareeri ku daawaday filimkii ay alkataa'ib ka soo saartay ee dagaalkii caanka ahaa ee ceel la helay dadkan ayaa meel fagaare ah habeenkii xalay ku daawaday filimkii dagaalkii ceel la helay oo dowladda federaalka loogu dilay in ka badan toddobaatan askari dadka ayaa aada u qeyraysanaa muddadii ay daawanayeen filimka waa kuwan qaarkood oo dareenkooda ka warbixinaya dana bulshada galhareeri waxaanu ku daawanaa halkan filinkii ee la helay oo maxaabiis laga soo qabtay iyo raggiisii ciidamada uu soo dirsaday oo geedaha hoosgelaya cararaya walaalaheen ay dhabarka ka tooganayaan isaguna uu leeyahay geesiyaasha een, ciidamadeenna waa la dhihi jiray een, waxaan xaqiijinnay ama aan qabannay ama aan samaynay ama waxaanu maaragtay ee, waa ka tiro badannahay waa ka tayo badannahay war un maalaayacni ah oo maaragta aan wax qiimaa lahayn xaqiiqdana ka fog caawa waxaan halkan ku daawanay filmaantii aflaamta jihaadiga ugu dambeeyey muasaalka taayib soo saartay ceel hele weerarkii ka dhacay maleeshiyaadka murtadiinta mujaahidiintu dhabarka ay ka tooganayeen allaha fadligii waxaa sidoo kale waxaan ku fiirsannay weerarkii ka dhacay degmada rabburre bulshada heer galhareere maanta waxaan daawanay filmiintii u dambeeyey soo saartay mu'asasada alkataayib waxaa- waxaad arkaysaa ciidamada murtadiinta oo sii daba jeediyey toban toban isu- isra- isu raacraacaya caawa halkan waxaan ku daawannay haddii aan nahay bulshada degan degmada galhariiri aflaan aad iyo aad u qiimo badan oo uu ka mid yahay filankii ceel la hele ee lagu hasuuqay gaaladii murtadiintii gaar ahaan kuwii bangaraaf waxyaabaha iigu yaabka badnaa ee aan ka arkaya filinkaa waxaa ka mid ahaa ninkii soo ordaayey ee marka mataqaanaa mujaahidiinta risaas ay ay ku shubeen maagay gambo ee dhuumo aad iyo aadaan mataqaanaa ugu faraxsannahay in sidaas mataqaanaa gaalada loo hasuuqo mujaahidiintana waa u ducaynaynaa ilahi subxaana wa taala waxaan leenahay garabka hore allah galo gaaladana ilaahay abaabiyo anaa kamida bulshada ku dhaqan degmada galhareeri waxaa caawa meeshaan ku fiirsana filan aad iyo aad inoo soo jiid oo lagu xasuuqay murtadiintii iyo gaaladii isku soo bahaysay diinkayna insha allahu tacaala wayna jibi doontaa gaala wayna jabtay filanka aan meesha caawada ku fiirsana ayaaba indhaqawuusu noogu filan insha allahu tacaala caawada meesha waxaan ku fiirsanay filim aad iyo aad u qaaliya alxamdulilah waan ku faraxnay waxaan ku ibna qabowsana aragno gurguurtana beentiisa waa u jeedna cawada isagoo madax diirina meesha lasoo istaajiyey alxamdulilah ilaahay mujaahinta barakee mujaahinta waxaan leenahay inay sii laban laabaan dadaalkooda insha allahu tacaala annagana usoo duceynayna magacaygu waa umu asmaa cawadu meesha waxaan ka fiirsanay filan aad iyo aad u qaraaxo badan waxaa iigu yaa badan waxaan ku sugannaha degmada galaareeri waxaan cawada aad u fiirsanay filmaan aad u qaraaxo badan waxaa iigu yaa badneed ninkii gaalka ahay oo cabaadaya oo albaabada badan isku gedgedina haddana ayna ka deeqin gacanta mujaahidin bulshada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ayaa aada ula socda akhbaaraadka dagaalka iyo xaqiiqda ka jirta furimaha
meydkani noday ah oo xarigga qoorta looga xiray geedna laga soo laadlaadiyey ayaa lagu arkay xaafad ka tirsan degmada dayniile ee magaalada muqdisho zakariya cumar ayaa inoo haya dilkaan ayaa waxa uu ka dhacay xaafadda bangalah degmada dayni leh ee magaalada muqdisho sida ay sheegeen dadka ku nool xaafadda bangala waxa ay arkeen meydka nin oday ah kaas oo qoorta xarig uga xiran yahay islamarkaana laga soo laalaadiyey geeda ku yaala goob bannaan ah ninkan la dilay ayay sheegeen dadka xaafadda bangala inay arki jireen isagoo subax kasta sameynayo alamiito islamarkaana ay aad uga naxeen markii ay arkeen meydkiisa siyaabo kala duwan ayaa loo hadalhayaa geerida ninkan odayga ah iyadoo dadka qaar ay tilmaamayaan inuu isagu isdilay halka kuwa kalena ay sheegayaan in dilka loo geystay si kastaba ha ahaatee ma cadda sababta rasmiga ah ee geerida ninkan odayga ah magaalada muqdisho waxaa marar badan ka dhacay dilalka nuucan oo kale ah iyadoona ay suuragal tahay inay fuliyeen falkaana dilka naxdinta badan shisheeyaha kala duwan ee jooga magaalada muqdisho kuwaas oo damacooda ku aadan dalka ay kala duwan yihiin sarkaal ka tirsan dowladda federaalk ayaa sheegay in mid ka mid ah askartooda loo soo diiday gabar loo doonay laguna tilmaamay inuu gaal yahay cabdifataax faarax diiri ayaa mar kale inoo haya ciidamada dowladda federaalka ayaa tuka cambaarle ka dhex noqday bulshada soomaaliyeed dhexdeeda sababo la xiriira dhaqamadooda iyo ficilada ay caanka ku yihiin sarkaal hooseed lagu magacaabo abuukar ayaa warbaahinta ka difaacay ciidamada iyo xumaanta lagu eedeeyo balse wuxuu dhanka kala shaaciyey qiso caddaynaysa heerka wacyiga bulshada iyo sida ay ciidamada u faquuqan yihiin wuxuu sheegay inay gabari u dooneen askari ka tirsan ciidanka dowladda federaalka laakiin ay diidmo dhanka caqiidada kala soo kulmeen aabihii dhalay gabadha bulshadii waxaa looga dhigay askarta iyo bulshada laba, laba buuraa lakala saaray askarta gaala laga dhigay ilan waxaa waaya qofkii aan salaada dukan mantara ka salaata faqad ka fara waayo wixii aa loo sheegi jiray askarta meesha tegaysana muxuu ahay ayagana ahlu cibaado ma ahayn gabar ayaa askari u doona hadda ka hor markaas aabeed wuxuu dhahay nin askari gabar ku darsamaa maxaa yeele gaala waa anay ugu dhacda hadda ka hor oo goobjoog ahay maxaa dhacaan dhahna suura askarta ma dukato askarigan sabab kale oo aan cibaado ahayn ninka waa cibaadaystaa haddana gabarta ugu diiday ogaaw adoo joogtaa gabarta nikaaxinaynan anaga nikaaxi waa naqaana shurdiisa waa naqaana dadka soomaaliyeed ayaa in ka badan sidii hore u bartay diinta islaamka waxaana askarta dowladda federaalka ku adag inay gabari ka helaan qoyska wanaagsan warkan duhurnimadan wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqoon kadib dagaalkii weynaa ee gaadaay indheer garadka wilaayada mudug ayaa fariin u diray ciidamada dowladda federaalka deegaanada qaar ay kaga sugan yihiin gobolka mudug warkaas waxaa soo jeedinaya mubaarak cumar mubaarak nabadoon xasan aadan nuux oo ku magac dheer nabadoon quuri oo ah afhayeenka golaha dhaqanka islaamiga ee mudug ayaa ciidamada dowladda federaalk ugu baaqay inay ka baxaan dagaalka la soo geliyey nabadoonka wuxuu askarta kula taliyey inay ku quus qaataan wixii saaxiibadood ku dhacay wuxuu sheegay inay dhibaato iyo muqaadaraad ay geeyeen deegaano nabad ahaa tii hore way dhacday mar kale ayaa idinku dhicin haddii la diriro cidda dhimanaysa oo meesha ku jabaysaa waa adig waa adinka waxaan idin leenahay ilaahay uga baqa masaalixda ummadiinna fiirsha deegaanka fiirsha beenaad isu sheegaysaane run isu sheega dadka aad maanta la joogta maalintaad u timaadeen iyo maanta kay wanaagsan yihiin dugsiyo qur-aanaa u odnaa malcamada diinka baalka madaarisa u fureed shareecada islaamka lagu dhaqmaayey qof kastaa qofka kale wixii uu ka tabto kitaabka ilaahay buu geynayey qaad lagu cuni mayn sigaar lagu culi mayn maanta magaalada deegaanka hadda sida bacdweyne iyo camaaro filter sigaar lagama heli karo maanta maantana qashinkiisiya derbiyada dhooman nabadoonka ayaa ka digay in ciidan ama maleeshiyaad ay habqabiil uga dagaalamaan dowladda federaalka waxaad ummadda u wadaa naftiiniyaad halligteen ummadda kale ha halliginina dadkiina waxaa daga adduunka ilaahay lama arag qabiil dowlad qaran niman sheeganaya u le-anaya dowladdu hadday dowladtaa ciidamo ha qorato ha ku xisaabtanto mushaar ha siisato ha nadaamsato laakiin ree hebelow dowladda u dagaalama ani waxaan u arkaa caqli dabada loo kormarshay inay tahay oo madax madaxa lagu socdo inay tahay cidda siyaasi isku sheegayda oo meeshaa joogtana anigu ma u jeediyo dadka waaweyn oo meesha ka muuqanayo oo caqliga ka marani haddiisan ayagu bal ha xisaabtameen toban sana ummadda dhibkan ka daba wadaan oo jaqafkan kala daba ordaayaan iyo beentaan aan waxba ka soo baxayn war miyaadnan xoolaha bahaahinkaa waxba dhaamin hadalka nabadoonka ayaa ku soo aadaya iyadoo khamiistii meydadka ciidanka dowladda federaalk lagu soo bandhigay degmada jawli iyo deegaanka caad ee wilaayada mudug halkaas oo fariimo degniin looga diray askarta iyo saraakiisha dowladda federaalka warkii duhurnimo oo idinkaga imaanayay idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal waa inaga intaa